قدما نحو العنان يا رجال الطالبا أنتم نردنا ومنارة الزمن قدما نحو العنان shantii rajab kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada oo waafaqsan sagaal iyo labaatankii febraayo labada kun iyo labaatanka waxaa magaalada dowxa ee caasimadda qatar ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu saxiixay heshiis taariikhi ah oo dhex maray imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan iyo dowladda maraykanka kaasoo gogol xaar iyo ifafaallo u ahaa afghanistaan xor ah iyo gumaystihii shisheeyaha oo isaga baxay dalkana uu dib uga hana qaado maamulkii islaamiga ahaa qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskan uu dhigayey ayaa ahaa in ciidamada maraykanka iyo guud ahaan isbahaysiga nato ay isaga baxaan dalka afghanistan taas beddelkeedana aanay la kulmin wax weeraro ah inta uu socdo diyaargarowga bixitaankooda marka laga hadlayo duulaankaasi oo jirsaday labaatan sano oo xiriir ahna waxaa aad u adkayd in dadku ay rumaystaan in heshiiskan uu noqon doono mid dhaqangalaa للعلا ارتقيتم دركم لله إنا من منابعكم نهلنا وعلى درب سلكتم imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan ayaa marka laga yimaado istaraatiijiyadda wadahadallada iyo diblomaasiyadda waxay meeydaanka iyo fakaaraha rasmiga ah ka waday howlgallo militari oo dhiigbixin ah kuwaasoo ka dhan ahaa ciidamadii xukuumaddii kaabul ee uu maraykanku ka dhisay dalkaasi dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo kowdii xilligaasoo ahaa wakhtigii uu maraykanku duulaanka saliibiga ah ku qaaday afghanistaan sidabaa madaxda maraykanku ku tilmaameen si lama filaan ah ayay ciidamada imaaradda islaamiga ah u ballaariyeen howlgalladooda jihaadiga ah iyo goobaha ay ka dhacayaan waxaana weerarro lama filaan ah oo xoogan lagu beegsaday goobo aad uga fogaa deegaanada iyo gobollada ay ku xooganayd imaaradda islaamiga ah waqooyiga dalka afghanistan oo ka mid ahaa goobihii ay ku xooganaayeen ciidamadii xukuumaddii kaabul iyo maleeshiyaadkii maraykanka gacansaarka la lahaa ayaa noqday fagaare iyo masrax martigeliyey weerarro waaweyn kuwaasoo beegsanayay saldhigyadii ciidamada iyo xarumihii maamulka waxay sidoo kale ciidamada imaaradda islaamiga ah beegsadeen saldhigyadii ay sida wadajirka ah ugu sugnaayeen ciidamadii maraykanka iyo xukuumaddii kaabul haddii uu maraykanku ku doodo in heshiiskii dowxa la jebiyana waxay imaaradu tilmaamaysay in hadafkeedu yahay ciidamadii xukuumadda kaabul tani waxay horseeday in kala fogaansho lagu dhex abuuro ciidamadii shisheeye iyo askartii xukuumaddii kaabul laguna qasbo inay ka fogaadaan ciidankii ashraf khani haddii ay doonayaan inay u badbaado naftooda waana dagaal kale oo nafsi ah oo dhanka askartii xukuumaddii kaabulna dareensiiyey inaanay jirin wax qiimo ah oo ay ugu fadhiyaan shisheeyaha ay labaatanka sano daacadda u ahaayeen intii ay ciidamada maraykanku isku diyaarinayeen ka bixitaanka dalka afghanistan waxaa dhacaysay in mararka qaar ay duqaymo ka fuliyaan qaybo ka mid ah waddanka taasoo lagu beegsanayay xubno ka tirsan daalibaan ama si guud dadka shacabka ah imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan ayaa tan uga jawaabtay weerarro xooggan oo abaabulan kuwaasoo beegsanayay saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee ciidamada maraykanku ku lahaayeen dalka iyadoo tilmaamaysa in howlgalkoodu radu ficil u ahaa duqaynta maraykanku geystay waxay siyaasaddan dareensiisay maraykanka iyo saraakiishiisa ciidamada inaanu hoggaanka imaarada qiimo badan ugu fadhin heshiiska haddii dhankooda ay jebiyaanna cadaalad tahay in laga arguto si marka loo ilaaliyo mustaqbalka heshiiskana wuxuu maraykanku ku qasbanaaday inuu meesha ka saaro xadgudubyadii dhaawacayay heshiiska marka laga hadlayo dagaalada ballaaran ee imaarada islaamiga ah ka fulinaysay dalka qaybihiisa kala duwan kadib heshiiskii dowxa wuxuu welwel iyo cabsi badan ku beeray saraakiishii xukuumaddii kaabul kuwaasoo ku qasbanaaday inay badankoodu isku ilaaliyaan gudaha kaabul taasoo keentay in muraalka ciidamadoodu uu hoos u dhaco meelaha qaarna ay si fudud uga soo cararaan mid ka mid ah istaraatiijiyadaha muhiimka ah ee barbar socday dagaaladii cuslaa ee imaaradu ku doonaysay inay isku fidiso waddanka afghanistan waxay ahayd iyadoo uu la howlgelayay guddiga dacwada iyo hanuuninta kaasoo ay shaqadiisu ahayd inuu xiriir la sameeyo saraakiishii ciidamadii xukuumaddii kaabul si loogu qanciyo in dhabbaha ay hayaan uu yahay mid halis ah ayna la gudboon tahay intay goorigoor tahay inay ka soo baxaan waxay tani keentay in saraakiil badan oo muhiim u ahaa ciidamadii xukuumaddii kaabul ka soo goostaan safkii ay labaatanka sano ku jireen iyagoo welibaa la soo baxaya hubka iyo ciidankii ay hoggaaminayeen waana arrin qayb weyn ka qaadatay in magaalooyin badan si nabad ah lagu furto رجال الطالبا أنتم نردنا ومنارة الزمن قدما نحو العنان يا رجال الطالبا أنتم نردنا ومنارة waxaa guddigan barbar socday guddi kale oo muhiim u ahaa qorshaha militari ee ay imaarada islaamiga ah ku doonaysay inay kula wareegto afghanistan guddigan ayayna shaqadiisu ahayd inuu la macaamilo saraakiisha dhaqaaladoonka ah ee aan wacdiga iyo waanadaba aysan wax saamayn ah ku yeelan saraakiisha noocaas ah ayaa loo bandhigayey dhaqaale xooggan oo lagu beddelanayo hubka casriga ah ee ay gacanta ku hayaan iyadoo dhanka kale loo ballan qaadayo in la nabadgelinayo lagana shaqaynayo in dalka ay si fudud uga baxaan oo ay danahooda raacdaan si loo yareeyo amaba meesha looga saaro caqabadaha ka imaan karay dalalka deriska ah qaarkood oo ay dhici kartay inay garab siiyaan ciidamadii xukuumaddii kaabul waxay ciidamada imaaradda islaamiga ah isku ballaariyeen deegaanada xuduudaha gaar ahaan iiraan usbekistan tajikistan iyo bakistan tan ayaana keentay in ciidankii xukuumaddii kaabul ee ku sugnaa waqooyiga dalka ay noqdaan gurmad la'aan maadaama aanay kaabul u dhoweyn dhanka xuduudaha la go'doomiyey marka laga yimaado dagaaladii waaweynaa ee dhacay bilowgii furashadii afghanistan waxaa dhinaca kale barbar socday howlgallo fariid ah oo ay fulinayaan xubnaha jihaaska amniga ee imaaradda islaamiga ah howlgalladan oo ka dhacayay magaalooyinka waaweyn ee waddanka si gaar ah caasimadda kaabul ayaa waxaa lagu beegsanayey xubnihii sirdoonka ee labaatanka sano sida dhowlo shaqaynayey maraykanka iyo ururka naato ciidamada qarsoon ee daalibaan ayaa dhegta dhiigga u daray duuliyaashii diyaaradaha saraakiishii sirdoonka iyo xubnihii ashahaadola dirirka ay ugu yeeri jireen reer afghanistan ee la dagaalamayey shacaa'irta islaamka tan ayaana qasab ka dhigtay in intii soo hartay ay naftooda la cararaan waddamada deriska ahna u baxsadaan sidan waxay imaarada islaamiga ah isaga hor leexisay saraakiil iyo madaxweyne badan oo caqabad adag ku noqon lahaa furashada xilligaasi la wada sugayey waxaana dilkooda ama cararkooduba uu sabab u noqday inay yaraadaan culaysyadii ku horgudbanaa ciidamada daalibaan qaybahooda kala duwan go'doomintii magaalada kaabul oo ay jihooyinka kala duwan ka xigsadeen ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ka dhigtay furashadii kaabul mid wakhti uun ku xidhan marka laga hadlayo qaybaha kala duwan ee sirdoonka iyo amniga waxaa aad loo filayey in wakhti kasta ay suuragal tahay in magaalada ay soo galaan ciidamada milatariga imaarada islaamiga ah ee afghanistan muraaljabka ku dhacay ciidamadii xukuumaddii kaabul waxay dhalisay in magaalooyin badan ay si fudud kula wareegto imaarada islaamiga ah iyadoo magaalooyinka qaarna ay dagaalla'aan soo wareejiyeen saraakiishii ciidamada kaalinta odayaasha dhaqanka iyo culimmada diinta islaamka ayaana aad u muuqatay maalmihii ay bilowga ahayd furashadii afghanistan magaalada nimruus ee galbeedka waddanka afghanistan ayaa ahayd magaaladii ugu horraysay oo xarun gobol ah oo labaatan sanno kadib laga taago raayadda islaamka waxaana markaasi kadib isku xigxigsaday magaalooyinka la furtay iyadoo helman kandahaar qunduus iyo kuwo kale ay sii raaceen laakiin furashadii kaabul ayaa ahayd astaanta xornimada afghanistan iyo bilowga xilli cusub oo ka dhigan sarakaca dowlad islaami ah waxayna furashadeedu ahayd lama filaan ka ilmaysiiyey muslimiin badan oo dunida ku nool kuwaasoo mucjiso iyo layaab ay la ahayd waxay indhahooda ku arkayaan saacado ka hor furashadii kaabul wuxuu madaxweynihii xukuumaddii dalkaasi ay ka dhiseen shisheeyaha ashraf khani tilmaamayey in ciidankiisu difaacan doonaan kaabul laakiin mar keliya ayaa laga war helay isagoo si dhuumaalaysi ah uga baxay guud ahaan dalka horeyna u qaatay boqolaal milyan oo dollar oo uu kala baxay qasnadii maamulkiisii musuqa ku caanka ahaa toddobadii muxaram kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada oo waafaqsan shan iyo tobankii agoosto labada kun kow iyo labaatankii maalinimo axad ah ciidamada imaaradda islaamiga ah ayaa gudaha u galay magaalada kaabul ee caasimadda afghanistan saraakiisha horkacayay ciidamada mujaahidiinta ee magaalada galay ayaa xoogga saarayay sidii loo ilaalin lahaa amniga magaalada loogana hortegi lahaa iskuday weliba oo horseedi karaa qalalaaso amni iyo mid boob hantiyeed xarunta madaxtooyada ee labaatanka sano ahayd goob laga soo maleego shirqollada iyo dibindaabyada ka dhanka ah muslimiinta afghanistan ayay gudaha u galeen ilbiriqsiyadii guusha iyo farxaddan ammaanay hilmaamin in fadliga allaah ay u celiyaan
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
من كأس بأس غير شرب مستساغي غير شرب مستساغي عودوا من نحو العنان يا رجال الطالبان أنتم نردنا ومنارة الزمن قودوا من نحو العنان garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul ayaa ahaa goobta keliya ee ay ciidamada maraykanku kaga sugnaayeen wakhtiga dalka afghanistan isaguna waxaa ka socday howlgal ballaaran oo daadgurayn ah kaasoo maraykanka iyo dowladaha nato ay ku daadguraynayeen intii ay ka xusheen jawaasiistii labaatanka sano u adeegaysay kow iyo labaatankii muxaram kun afar boqol afartan iyo saddexdii oo waafaqsan soddon iyo kowdii agosto labada kun kow iyo labaatankii askarigii ugu dambeeyey oo ameerikaan ah ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul dunida inta ku noolnaa waxay intooda badan xusuusanayaan saddex sano ka hor iyadoo dadkii la shaqaynayey shisheeyihii afghanistaan qabsaday ay ku dhegan yihiin garbaha diyaarad sii duulaysaa wuxuu ahaa muuqaal ka dhigan in laga dhammaystay dantii laga lahaa maantana la gaaray wakhtigii meel cidlo ah looga dhaqaaqi lahaa si ay masiirkooda iyaga oo keliya u wajahaan tan ayaana ah dhammaadka qof weliba oo ka heliya ummaddiisa cadowgiisana gacal iyo garab mooda waana darsi ay wanaagsan tahay inay ku cibro qaataan dadka weli dan iyo daryeel mooda dabadhilifnimada shisheeyaha sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka jo baiden madaxweynaha dalka maraykanka ayaa khudbaddiisii hasiimada iyo qirashada jabka wuxuu si cad ugu sheegay inay adag tahay in guul laga keeno dal taariikh ahaanba loo yaqaano inuu ahaa qabuuraha imberaadoriyaadkii awoodda isbiday waase hadal iyo qirasho timid labaatan sanno oo dhiig iyo dheecaan ah kadib waana xaqiiq ka turjumaysa in baadil ka hubaysan aan lagu wajihi karin wax aan ka ahayn xaq hubaysan iyo xaqiiqda biyokama dhibcaanka ah ee odhanaysa nimaan warankaagu mudin weer la marin waa The events we're seeing now are sadly proof dhacdooyinka xilligan ka dhacaya afghanistan waxay daliil iyo cadeen u tahay inaanay awood milatari halkee doontaba ha gaartay aanay afghanistan ka dhigi karin dal amni ah dalkan oo taariikh ahaan loo yaqaana inuu yahay qubuuraha imbaaraadoriyaadka wax hadda dhacay way dhici kareen shan sano ama shan iyo toban sano ka hor what's happening now could just as easily happen five years ago or 15 years in the future
ونحيا أسودا ولا نعلم